gacanka nagu dhacay innaga usnababa
bismi illaahi raxmaan raxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado meel kastooo joogtaan subax wanaagsan taariikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha labaad laba kun toban iyo siddeedda saacaddu waxay soo gaartay haddii aad maqal dhegaysan jirteen barnaamijka falanqaynta waa saddexdii iyo qadar daqiiqda ah meel kastooo joogtaanna subax wanaagsan qodobada barnaamijka saakay xiisaha leh aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waayo haraantida kula maseego halbowlahaa dhiiga qaada Ha, inuu inuu inuu ku habsado madaayo naftaydan ku hibeeyey qalbiga adiga harsanaya hurdada waan kugu tabayo habeenkii dartaa ma seexdo ma seexdo habeenkii dartaa ma seexdo naftaydan ku hibeeyey qalbiga adiga harsanaya hurdada waan kugu tabayo habeenkii dartaa ma seexdo ma seexdo habeenkii dartaa ma seexdo
dagaal halis lagama waayo baruud hugum lagama waayo alabse dhamac lagama waayo adduun haw lagama waayo isina hirdan lagama waayo dagaal halis lagama waayo baruud hugum lagama waayo alabse dhamac lagama waayo adduun haw lagama waayo isina hirdan lagama waayo جعل هبرشد موايو وانا لو سما بدوحو الكمان كيسو تبيو وحي وحي وحي كهارا دنما جعل هبرشد موايو وانا لو سما بدوحو الكمان كيسو تبيو wixii wixii wixii ka hadhaadan maaha naftaydan ku hibeeyey qalbiga adiga harsanaya murdada waan kugu tabayo habeenkii dartaa ma seexdo ma seexdo habeenkii dartaa ma seexdo naftaydan ku hibeeyey qalbiga adiga harsanaya muddada waan kugu tabayo habeenkii dartaa ma seexdo ma seexdo habeenkii dartaa ma seexdo
oo hadka roob lagama waayo ilaa guga lagama waayo hufnaan gaari lagama waayo ishood hablo lagama waayo adaqna uba lagama waayo oo hadka roob lagama waayo ilaa guga lagama waayo hufnaan gaari lagama waayo ishood hablo lagama waayo adaqna uba lagama waayo wadnaha huray tows ma waayo dhibana hadalhay ma waayo ilowga aan laba abuurin Ah, jacayl jacayl jacaylkoodu heer ma gaadho wadnaha huray tows ma waayo dhibana hadalhayn ma waayo ilowga aan laba abuurin
waa xagaag dhegeystayaal intaasi haddaan uga soo tagno daafurka barnaamijka iyo heestii aadka ah wanaagsanayd intaasi haddaan uga soo gudubnay heestaas qirada leh mama macaanta badan barnaamijka qaybihiisa dambe ayaad ku dhagaysan doontaan iyadoo oo dhammaystiranay meel kastoo joogtaan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan hore idinkugu soo sheegnay waxay ahaayeen qodobada ah ugu xiisaha badan saaka barnaamijka kuwa iyo kuwo kalena waad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jilaha iskuna kiinsoo dubariday halkana waxaa idinkala socodsiin doonaa hisla anigoo jila jaamac jilaha farsamada hagaagsan ee hagarlaaneed waa sharbake maxamed maxamuud ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan aynu ku bilowne markab ayaa muddo uun kadib ku soo xirtay magaalada barawe ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed wararka ay naga soo gaaraya magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu kusoo xirtay markab sida shacnado kala duwan markabkan ayaa sida qalab dhismo oo loogu talagalay in lagu dhiso amaba lagu dayactiro garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo haatan dhismadiisu marayso heer gabangabaa waxyaabaha uu wado markabkani kusoo xirtay magaalada baraawe ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa baabuurta noocyada raaxada iyo sidoo kale konteenaro gudoomiyaha degmada baraawe xuseen bareho ayaa sheegay inay socdaan dadaallo kala duwan oo lagu horumarinayo magaalada baraawe maadaama magaalada baraawe ay tahay caasimada maamulka koonfur galbeed waxaana sidoo kale uu sheegay inuu haatan gabangabo marayo dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe dhowaana la bilaabi doono dhismaha dekeda magaalada baraawe taasi oo faa-iido weyn u leh maamulka koonfur galbeed dhowaan dekeda baraawe waxaa ku soo xirtay markaba sanad ciidan siday kaasi oo u raraa ciidamada midooda afrika ee amisom sidoo kalena gargaar lagu gaarsiinayay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ka howlgala gudaha gobolada uu ka arrimiya maamulkaasi meel kastoo joogtaan dhegeystayaal subax wanaagsan waa barnaamijkii falanqaynta wararka ood kala socoteen raadiyaha cadado sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waa barnaamijkii aadka xiisaha badnaa aad kala socoteen raadiyaha cadado
muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnay ee subax wanaagsan meel kasta oo joogtaan waxgaradka gobolka shabeellaha hoose ayaa dhaliilay howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan gobolada aan idhaahdee gobolka shabeellaha hoose xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay xoojiyeen howlgallada ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxgaradkan ayaa waxa ay sheegeen ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano ka tirsan shabeellaha hoose islamarkaana ay soo dhoweeyeen dadkii ku noolaa deegaanadaasi balse ciidamada dowladda ay haddana dib kaga baxeen deegaanadaasi islamarkaana ay shabaab dib gacanta ugu dhigeen mar kale waxaana uu sheegay in shacabku ay dhibaato kala kulmayaan soo dhoweynta ciidamada haddii aysan ciidamadu ku sii nagaanin goobaha ay kula wareegeen awoodda ciidamada xoogga dalka soomaaliya suldaan cali shariif oo ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dadka shacabka ah aysan u rooneyn howlgallada ay ka wadaan ciidamada dowladda gobolka shabeellaha hoose haddii aysan wax ka bedelinina ay dhibaato u keenayso shacabka soomaaliyeed ee ku nool goboladaasi maadaama shacabka soomaaliyeed ee ku nool goboladaasi ay qabaan qiiro ciidan islamarkaana markay arkaan ciidamada xoogga dalka oo gacanta ku haya goboladaasi ay ku farxayaan ayna soo dhoweynayaan balse markii ay ciidamadu dib uga baxaan goboladaasi ay dhib kala kulmayaan kooxihii halkaasi haystay ee shabaab dawladii ay ubaahanayaan oo dawlad u baahanay haddii intay tagto haddana meeshii aragii ay tagto haddana shacabkii haddana nimankii oo la deganaayo oo meesha oo maamulay ay kusii dirto dawladdu waxa taas waa taas waa anagu waa ka eedeynaa dawlad aadan ugu eedeynaa arrintaas arrin aada u xun waaye marka waxaan leenahay dawladda ama nimanka niman soomaaliyeed waaye mucaawa waa la arki jiray meeshooda ha joogaana faraxa ka qaado oo reerka dadka iyagaa maamula dhib kuma qabaana faraxa ka qaadaan haddii kale waxa ay dawladda ay samaynaysa wax ay- ay ay shacabka u roon maaha wax deegaanka u roon maaha dee in haddii nimankii ah dadkii lagu sii dira ayay noqonay hadda shalay da- darhab waxa ka dhacday in awloogi waxa uu sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in ciidamada dowladda deegaanada ah ay qabsadaan ay ka qabsadaan shabaab aysan ka samaynin saldhigyo islamarkaana ah ay difaacaan dadkii shacabka ah ee soo dhoweeyey
dhulkaas iyo ay tagaan ma- oo ay iska dhex galaan hadda ay kasoo laabtaan oo shacabkii hadda la yidhahdo ba- ba- nimankaas la shaqaynaysa ama la yidhahdo niman hadda saas oo kale oo loo xiro loo loo garaaco marka barnaamijkaas oo dawladda dina isku dir samayso en en moobeele iyo waxaas ay uqiimiso dadkii ay uqiimsatay moobeelan qaato iyadoo ay ka wadato eh, muxuu ahayd eh, eh, ma- ma- eh, dadkii marka taas arrintaas arrin aad u xun waaye in dadkii shacabkii oo hubaysaneen oo masaakiinta ah oo ida adiga dawlad u noqonaysa hadii dadka dawlad dhamay adi aad dhamaysa ya ya ya dawlad ya u noqonaysaa marka taas aad aad uga soo horjeeda shacabka in la badbaadiya rabbaana labada dhinac
hadalkani ka soo baxaya nabadoonka ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada dowladda ee soomaaliya ay wadaan ah howlgallo lagula dagaalamayo al-shabaab kaasi oo ka socda gobolada sh- gobolka shabeellaha hoose iyo gobolada uu ka arrimayo maamulka koonfur galbeed waxaana shacabka iyo waxgaradka ku nool goboladaasi ay ku celceliyeen inaan loo baahnayn in shacabka iyo laysku diro kooxaha halkaasi ku sugan ee awoodda ciidanku haysta barnaamijkii ayaad la socotaan ee meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan
muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog adkaageena dhaafyo imtixaanka lagu dhacay inaga u sababa adkaageena dhaafyo imtixaanka lagu dhacay inaga u sababa
meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan barnaamijkii ayaad weli la socotaane shacabka magaalada boosaasana waxa ay ku guulaysteen dejinta dooni halkaasi kusoo caariday waxaa lagu guulaystay in guud ahaan bararkii laga dejiyo dooni magaalada boosaaso ee gobolka banaad gobolka bari kusoo caarisay shantii bishan febraayo taasi ho taasi oo badanaa bararkii saaraa doonta ah ay ay ka dejiyeen dadka ku sugan gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso maamulka gobolka iyo shacabka reer boosaaso ayaana ku guulaystay dejinta doos- doontaasi guddoomiyaha guddiga badbaadinta hantida saarnayd doontaasi sheekh fu-aad aflow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u mahad celinayaan cid kasta oo ka qayb qaadatay badbaadinta hantidaasi waxaana uu sidoo kale sheegay in shacabka magaalada boosaaso ay maalmo kooban ku guulaysteen badbaadinta dharkii saaraa doontaasi inay dejiyaan guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuuf- yuusuf maxamuud wacays ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkiisa ay qayb ka qaateen badbaadinta doontaasi iyo howlgalka lagu soo badbaadiyey hantida saarayd doontaasi waxaana sidoo kale uu xusay in shacabka magaalada boosaaso ay muujiyeen isku duubnihi iyo wadajir guul iyo wanaag lagu gaari karo wasiirka wasaaradda dekedda maamulka puntland siciid maxamed raage ayaa sidoo kale dhankiisa waxa uu sheegay in isku tashigan inuu tusaale u yahay in bulshada haddii ay isku tashtaan ay wax badan ka qaban karaan wax kasta oo soo wajaha waxaana uu sidoo kale ka warbixiyey sida ay shaqada dekedda u bilaabanayso weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijkii falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaade ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan qaybihiisii dhexana waan ku guda jirnaa
Thank
waa hagaag meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan barnaamijkii hayaan weli ku guda jirnaaye tahriibayaal soomaali ah ayaa waxaa laga soo iibsaday libiya qaarkoodna maanta muqdisho ayay soo gaarayaan waxaa dalka dib loogu soo celin doonaa ugu yaraan toban iyo shan xubnood oo lagu sheegay in laga soo daayay xabsiyada dalka libiya iyadoona qaar ka mid ah laga soo saaray gacanta wax tahriibiya ee magafayaasha loo yaqaano ee ku sugan libiya laguna sheegay in maanta lasoo gaarsiin doono gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxaabiistan ayaa markii hore dalka waxay u tageen libiya qaab tahriib ah balse waxaa gacanta ku dhigay magafayaasha dalka libiya waxayna sidoo xoolihii oo kale uga ganacsadeen dadkaasi dhallinyaradan toban iyo shanka ah ee dowladda soomaaliya waxa ay ku guulaysatay inay ka soo saarto gacanta kooxahaasi haystay iyadoona dhallinyaradani ay yihiin kuwa xanuunsanaya gebigoodba isla markaana u doorsoomay midabkooda sidaha ay wararka qaarkood tilmaamayaanna waxa ay sheegeen in aad loo jirdili jiray amase lagula kici jiray waxyaabo kale dumarkani ka mid ah dhallinyaradani ayaa iyana waxay sheegeen in lagula kici jiray tacadiyo kufsi jirdil iyo waxyaabo kale ah sidoo kalena waxaa jira dhallinyaro kale oo laga soo saaray gacanta magafayaasha haystay ee ku sugnaa libiya haatanna ku sugan dalka libiya balse diiday in lagu soo celiyo dalkooda hooyo iyagoona doortay inay tahriibkooda horay u sii wataan maxaabiistan mar ay lahaayeen la hadlayeen warbaahinta qaar ka mid ah waxa ay sheegeen in si ka baxsan bini-aadanimada lagula dhaqmi jiray isla markaana ay cabi jireen midba midka kale kaadidiisa hase yeeshee hadda ayay waxa ay ku faraxsan yihiin in laga soo saaro gacanta magafayaashii haystay waxayna sheegeen qaar ka mid ah inay ku faraxsan yihiin in dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo qaarkani kale ee diiday in dalka dib loogu soo celiyo ayaa ku adkaysanaya inay dhammaystaan hadafkoodii ahaa inay tahriib ku galaan waddamada qaaradda yurub guddiga dowladda soomaaliya ee u dursay soodoynta dhallinyaradani soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka libiya ayaa sheegay in caruur ay ka mid yihiin dhallinyarada ku xiran xabsiyada libiya iyo weliba kuwa gacanta ugu jira magafayaasha libiya waxaana intaasi ay ku dareen in ay sii wadi doonaan dadaalada lagu sii daynayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xiran gudaha waddanka libiya ee ku kala jira xabsiyada magafayaasha iyo sidoo kale xabsiyada dowladda libiya barnaamijkii ayaad weli la socotaan ee dhegaystayaal meel kastoo joogtaan subax wanaagsan
dumar sida asaiyo raja iyo agoon iyo
waa hagaag dhegaystayaal iminkana anaagna dhanka iyo etoobiya etoobiya ayaa waxaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah golaha wasiirada ee dalka etoobiya ayaa ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah lagu soo rogo dalkaasi kadib uun maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo iscasilay hayla maryam daselan daseylan ayaa sheegay in ascasilaadiisa ay muhiim u tahay si wax looga qabto cabashooyinka dadka dowladda ka soo horjeeda oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iscasilaadani ayaa ku soo beegmaysa kadib muddo bilooyin ah oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo dibadbaxayaashan ayaa intooda badan ka socda gobollada oromiya iyo sidoo kale amxaarada iyadoona kuwii ugu dambeeyey ay ku dhinteen toban qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen isbahaysiga dalka xukumo waxa ay ka dalbadeen in wadahadal la isugu yimaado sil xal waara loogu helo dhibaatooyinka ka taagan dalkaasi etoobiya muddadaani muddooyinkii dambe ayaa dalka etoobiya waxaa ka socday dibadbaxyo rabshada wata kuwaasi oo ay dad badani ku naf waayeen barnaamijkii ayaad weli la socotaane dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan dowladda kenyana waxa ay gacanta ku dhigtay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa dowladda kenya ayaa xaqiijisay inay gacanta ku dhigeen gaari siday waxyaabaha qarxa iyo sidoo kale hub oo ka yimid gudaha soomaaliya islamarkaana kusii jeeday qaybo ka mid ah dalka kenya waxa ay sheegeen in maamulka gobolkaasi ay la socdeen dhaqdhaqaaqa gaarigaasi tan iyo markii uu ka soo ambabaxay gudaha dalka soomaaliya gaarigan ayaa waxaa saarnaa minooyinka dhulka lagu aaso bambaanooyin midiyo afaysan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada ammaanka dalka kenya booliska gobolkaasi dalka booliska dalka kenya ayaa sidoo kale waxa ay xuseen in gaariga ay saarnaayeen waxyaabo la doonayey in lagu qarxiyo lagana sameeyo kimiko booliska ayaa hadda wada howlgallaha ay ku baadigoobayaan raggii saaraa ee ka dambeeyey weerarkaasi waxaana inta gacanta aan lagu dhigin gaarigaasi ka baxsaday laba nin oo kenyaan ahaa oo waday gaarigaasi islamarkaana kusii jeeday gudaha waddanka kenya maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa xoojiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijkii falanqaynta ood kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis inta aan ku kulmayno barnaamij caynkani oo kale ah waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile barnaamij caynkani oo kale ah inta aan ku kulmayno tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu